Oh.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo ah si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban hirarka faymeeda magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com
subax wanaagsan dadkaana dhegaysanayo dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subax arbacaha bisha oktoobarna waa kow iyo labaatan sanadkuna laba kun iyo shan iyo tobanka idaacaddana saaka ee caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo xuseen barre
shirka tunis lagu qabtay wuxuu ahaa shirkii mar weliba ee dunida carabta baarlamaanadooda ay isugu imaan jireen labayolabaatanka dal oo min afar xubnood u matasha soomaaliya annagoo matalayna marka afartii xubnood baarlamaanka soomaaliya ayaanu uga qayb galnay
xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka warramaya shirkii baarlamaanada carabta oo lagu soo gebagabeeyey dalka tuunis loogana hadlay arrimaha soomaaliya waraysi ayaannu idinka haynaa waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan faallo ku saabsan sida loo hirgelin karayo natiijooyinka ka soo baxay shirkii wadatashiga ee muqdisho lagu soo gebagabeeyey iyo weliba qodobo kale oo xiisele marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dowladaha ruushka iyo maraykanka ayaa isku afgartay salaasadii shalay inay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada diyaaradahooga dagaalka ee hawada suuriya afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegay in is-afgaradku uu furayo hannaan isgaarsiineed oo dhulka ah haddiiba ay mushkiladii ku dhacdo isgaarsiinta caadiga ah oo ay shaqayn waayaan bentagonka ayaa sheegay in is-afgaradkan aanu ahayn heshiis buuxa oo ku saabsan qaabka ay labada dal uga howlgelayaan hawada suuriya balse waxa uu yahay hannaan laysaga ilaalinayo in ay diyaaradahooga dagaalku isku dhacaan halkaasi oo labada dal ay hawada suuriya duqayn ka wadaan sarkaal maraykan ah ayaa v o eda u sheegay in arrimaha laysku afkartay ay ka mid tahay in la sameeyo mawjad dhinaca isgaarsiinta ah iyo qaabab kale oo wax lagu furdaaminayo
kumanaan magangelyo doona ayaa tan iyo sabtadii waxa ay soo gaarayeen dalka sloveniya kuwaas oo ku qasbay dalkaasi inuu la tacaalo soo qulqulka xaddhaafka ee muhaajiriinta ee xadkiisa dhanka koonfureed dowladda sloveniya ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan afar kun oo muhaajiriina oo ay ku jiraan caruur iyo dhallinyaro ay shalayto oo talaado ahayd yimaadeen iyadoo isniintiina ay yimaadeen siddeed kun oo kale wasiirka arrimaha gudaha ee sloveniya bosjan sevik ayaa waxa uu wariyaasha u sheegay in ciidan la dhigi doono ilaaliya xadka iyadoo awoodda ciidankana la xadadi doono wax walbana ay horseed ka noqon doonaan booliiska dalka sloveniya ayaa waxa uu yahay dal yar oo ay ku nool yihiin ilaa iyo laba milyan oo ruux waxaana uu ka codsaday midooda yurub in ay ka caawinto qulqulka muhaajiriinta iyo qaxootiga kaga imaanaya kroatia iyo weliba dalalka kaleeto intii hungari ay xirtay xuduudeeda jimcihii sloveniya ayaa waxa ay ku eedeynaysaa kroatia in ay u soo rarayso muhaajiriin badan oo magangelya doon ah iyadoo aan la tashan muhaajiriinta ku xandhiban dalalka balkan ayaa waxa ay yihiin qaar iyagu ka soo cararay colaadda iyo saboolnimada ka jirta afrika eshiya iyo bariga dhexe iyagoo raadinaya waddo ay ku galaan kuna gaaraan dalkaasi jarmalka taliyaha ciidamada maraykanka generaal joseph danford ayaa u duulay ciraaq si uu u soo qiimeeyo oo uu indhihiisa ugu soo arko dagaalka lagula jiro kooxda daacish generaalka ayaa warbaahinta ugu dhex sheegay diyaaraddii usii qaaday dalka ciraaq shalay in booqashadani ay tahay tii u horreysay tan iyo markii kowdii oktoobar loo magacaabay xilkan waxaana uu tilmaamay in saraakiishu ay u xaqiijiyeen in aanan ruushka lagu darin dalalka laga codsaday in ay duqaymaha la beegsadaan daacishka ku sugan gudaha dalka ciraaq
subax wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegaysanaysaan washington sidii aad idaacadaheennii shalaba aad ku maqasheenna waxaa magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey shirkii wadatashiga haddaba qodobada ugu muhiimsanaa ee laysla gorfiyey iyo sida loo dhaqangeli karayo loo dhaqangeli karo ayaa xuseen barre aadan waxa uu nooga diyaariyey warbixintan
shirkan wadatashiga oo in muddahaba qabanqaabadiisu socotay ayaa waxaa la iskula gorfeeyey qaabka ugu habboon ee loo gaadhi karo higsiga iyo weliba doorasho ka qabsonta soomaaliya sida uu faahfaahinayo jibriil ibraahim cabdulle oo ah madaxa hay-adda c r d ee magaalada muqdisho oo ka mid ahaa ergadii matalaysay ururada bulshada rayidka ah dadkii lagu marti qaaday ee wakiilka ahaa ummadda soomaaliyeed habeenadii aad bay u qurux badnayd inay meel isugu yimaadaan ay ka wada hadlaan dantoodii iyo dantii soomaaliyeed waxaana laisla go-aansaday qodobadii baa laga dooday oo intooda faraha badneed amba ay soo diyaarisay dowladda dhexe amba dowladda federaalka ah oo ahaa qaab qaababka ay macquul ku tahay inay ku dhacdo doorash doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana la go-aamiyey in bisha november loo qaado fikradihii mid la gaarsiiyo shacabka soomaaliyeed ee ku nool gobolada dalka meelaha la geyn karo bisha decemberna jawaabteeda shir kale lagu qabto magaalada muqdisho oo lagu soo bandhigaya waxyaabihii lagu arkay ama dadku ay soo sheegeen natiijada ka soo baxda wadatashiga iyo ra'yi ururinta loogu kurgalayo fikradaha ay bulshadu soo jeedinayso ayaa isweydiintu waxay tahay cidda hadhow go'aanka ka gaadhi doonta taasi oo ahayd qodob ka mid ah kuwii laga wada hadlay waa laga wada hadlay laakiin waxaa kasoo baxay toban qodob shirkii labada cisho socday oo warsaxaafadeed ah laakiin waxaan is leeyahay saddex qodob ayaa muhiimad qaasa leh oo khusaysa su-aal jawaa su-aasha hadda ay weydiisay saddexda qodob waxa ay tahay go-aanka ugu weyn oo kasoo baxay wuxuu ahaa wax la yidhaahdo ku darsasho in lagu darsado xilligii dowladda waktigeeda dhammaanayay inaysan jiri doonin oo sanadka dambe la qaban doono doorasho amba qaab lagu bedelo dowladda hadda jirto ama maamulka hadda jiro marka qodobkaas waa qodob laysku waafaqay qodobka labaad wuxuu ahaa oo asna muhiimadiisa leh in awoodda amba qaabka amba go-aanka lagu gaarayo qaabka doorashada dhici doonta u dhici doonta sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka aysan go-aan ka gaari karin hal qof amba koox aysan ka go-aan ka gaarin ha noqoto dowladda federaalka ha noqoto maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiintooda amba ha noqoto ururka bulshada rayidka soomaaliyeed go-aanka wuxuu noqon doonaa go-aan wadaxaajood ah sidoo kale qodobada la isdultaagay ee shirkan looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa sida laga yeelayo baarlamaanka federaalka ah oo xilligiisu ku egyahay sannadka soo socda ee labada kun iyo lix iyo tobanka iyada oo talooyinka qaar ay soo jeedinayeen in loo kordhiyo muddada iyo in kale qodobada qodobo waxaa jira waxoogaa abuuray culeysyo inta fisho ka jiray qodoba wuxuu ahaa qodobka la xiriira baarlamaanka iyo ku darsasho xildhibaanada baarlamaanka ee kasoo qeyb galay shirka maanta qaar badan oo kamid ah oo uu ku jiro guddoomiyaha baarlamaanku ayagu waxay aada u daneynayeen in wakti kordhis lagu daro oo hay-adaha dowladda wakti kordhis lagu daro taasaana wakti dheer ka qaadatay sidii laysaga qancin lahaa marka waxay noqotay baarlamaanka soomaaliya go-aanka ugu dambeeya la qaatay wuxuu ahaa in baarlamaanka soomaaliya bisha agost labada kun iyo lix iyo tobanka waktigeeda wax ka dambeeya oo baarlamaanka noqon doono la abuuri doono baarlamaan lagu bedelo inta ka hartayna ay noqoto wakti la geliyo qaabkii lagu bedeli waxyaabaha laga hadla arrimaha la xidhiidha natiijada ka soo baxday shirkan wadatashiga ee u baahan faahfaahinta waxaa ka mid ah sida ay howluhu u soconayaan iyo tallaabooyinka la qaadayo labada bilood ee soo socota ee la ururinayo afkaarta dadweynaha soomaaliyeed waxaana faahfaahin ka bixinaya madaxa c r d jibriil ibraahim cabdulle waxaa dhici doonta waxaa lagu heshiiyey in bisha november horaanteeda tababar wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha ay khuseysay guddiyada la magacaabay ee barnaamijkan wada ay tababar u furaan dad fududeeyayaal ah ayagu oo ay la socotay xildhibaano iyo wasiiro ay tagaan magaalooyinka la cayimay ama de gobolada la cayimay oo ay dadka u bandhigaan waxyaabihii inta lagu lagu laskasoo hadal qaaday markay taas oo dhamaato waxaa lagu soo noqonayaa magaalo madaxda muqdisho bisha december ayaa waxaa lasoo hordhigayaa waxaa dhacaya bisha december afar iyo tobankeeda shan iyo tobankeeda xilli ku beegan ama bartamaha bisha december shirkii saddexaad ee wadatashiga qaranka amba madasha wadatashiga kaas ayaa lagu soo bandhigaa meeshaas ayaa markaasi waxaa go-aan looga gaarayaa go-aan la isku waafaqsan yahay oo la iska qanciyey oo aan qofna qofku qasbaynin iyadoo la tixgelinayo dadka waxa ay soo sheegeen amba talooyinka ay soo bixiyeen ayaa loo gaaraa go-aankaas ayaa markaa waxaa la horgeenayaa shirkii hiigsiga amba waxaa la yidhaha high level partnership forum oo international community ku dhex jirto ayaa loo bandhigayaa dabeeqada bisha december amba first week amba sitimaanka hore amba sitimaan ku-xiga bisha january shirkaas ayaa wuxuu ogolaanayaa amba uu taageerayaa qoraalada kasoo baxay iyo go-aanka ugu dambeeya la gaaray masha bisha january markay dhammaato shacabka soomaaliyeed ama january dabeeqadeeda shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan in ay og yihiin qaabka doorashada ay dhici doonto iyo qaabka la isku dooro doono sanadka labada kun iyo lix bisha september agosto bisha sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka marka qaabkaas bay dhici doontaa waa wakti xaqiiqdii aada u gaaban laakiin haddana aan isleeyahay dhibaato culayska jira aawigiis waxaa lagu qasban yahay in aada loo shaqeeyo waxaan isleeyahay maantay yacni shirkaa qabsoomay guul ayay ahayd oo wakti baa la geliyey waana loogu hambaliyena dadkii kasoo shaqeeyey in laisku yimaado oo arrintan go-aan laga gaaro haddii ay bisha january dib u dhaafto oo ay gaarto bisha february ama march ama april ama june ay tagto macquul maaha in election dhaco marka waxaa lamuraan ah in sida ugu dhaqsiyaha badan bisha december bartamaheeda go-aanka ugu dambeeya la qaato shacabka soomaaliyeedna ay og yihiin waxa uu bedeli doono baarlamaanka hadda ay qabaan ee federaalka doorasho madaxdii dowladda madaxdii hogaaminla dalka la doorto bilaha soo socda ayaa noqon doona kuwo muhiim u ah mustaqbalka siyaasadeed ee soomaaliya saameynna ku yeelan doona iyada oo laga dhursugayo waxa ay isugu soo biyashuban doonaan afkaarta laga ururinayo dadka soomaaliyeed warbixintaasina waxaa noo diyaariyey oo soo jeedinayay xuseen bare aadan
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a mawjadaha xaddhaafka ah ee qaxootiga bariga dhexe ee ka gudbaya badda mediteraneanka ee ku qulqulaya dalalka yurub colaadaha sida ba-an uga socda dalalka yemen iyo suuriya maraykanka iyo ruushka oo isku khilaafsan xaaladda ka jirta gobolka doorashada la filayo inay ka dhacdo soomaaliya iyo tan hadda ka socota dalka masar ayaa waxa ay hadheeyeen shirka baarlamaanka dalalka carabta ee dhowaan lagu soo gebagabeeyey caasimadda dalka tunisiya ee tunis haddaba guddoomiye ku-xigeenka xiriirka arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed cumar dalxa ayaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi ka soo baxay waxa uu magaalada nairobi ugu waramay waryaheena yaasiin ciise wardheere
yaasiin waa mahadsan tahay v o a iyo dhammaan waidin salaamaya shirka tunis lagu qabtay wuxuu ahaa shirkii mar weliba ee dunida carabta baarlamaanadooda ay isugu imaan jireen labaiyo labaatanka dal oo min afar xubnood u matasha soomaaliya annagoo matalayna marka afartii xubnood baarlamaanka soomaaliya ayaanu uga qayb galnay waxaana shirkaasi qayb ka ahayn dhammaan qodobadii looga hadlayey haddii ay ahaan lahayd siyaasadda oo xubinta u matasha aniga ee aan ahay iyo amniga sidoo kale dhaqaalaha oo xubin noo matasha iyo maaliyadda iyo maalgashiga sidoo kale arrimaha bulshada oo iyana noo matasha gabadh iyadana ka tirsan baarlamaanka soomaaliyeed iyo dhallinyarada iyo xuquuqul insaankaba sidoo kale shuruucda iyo qawaaniinta oo iyadana maarta xubin iyadana guddigaasi aan ku leenahay marka afarta guddi oo ay soo wada diyaariyeen dhammaan waxa ka taagan dunida carabta ama siyaasad ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama amni ha noqoto ama bulsho ha noqoto ayaa anaga si toos ajandayaashaasi annagoo marka u horaba u diyaargarownay ayaanu hordhignay dunida carabta wixii naga khuseeya soomaaliya qayb ahaan gaar ahaan tunisiya sanadkii labada kun iyo koob iyo tobanka waxyaabihii kacdoonkii ka dhacay iyo casharada ay ka baran karaan soomaaliya
soomaaliya waxay u baahan tahay waxyaabo fara badan oo dhinaca runtii la xiriira khibrad ahaan inay kaga faa'iidaysato tunis oo dal hadda dhinaca dimuqraadiyadda iyo dhinaca kacdoonka iyo isbedelada maaragtay rabiiculcarab meeshii ay ka soo bilaabatay ay ahayd haddana ee, waxyaabaha sida gaarka ah annaga noo khuseeyey ayaa waxay ahayd in baarlamaanka tunis in aan la yeelanay ee, fadhi gaar ah oo xubno ayaga ka socdo iyo annaga xubnaheenii inaan ka wada hadalnay sidii dardar loo gelin lahaa xiriirka labada baarlamaan ay nooga caawini lahaayeen dhinaca capacity building ama aqoonta ee, waayo aragnimada kor u qaadida iyo dastuurka iyo xeerarka maaragtay ee golaha ee shaqidejinta ay ku shaqeeyaan iyo guud ahaan siyaasadda dalka oo xilligan wax badan oo sida ay tunis ugu guulaysatay dastuurkeeda sida degdega ah oo mid yar oo hufan oo kooban iyada ay maaragtay ee, ay u soo bandhigtay islamarkaana kalsoonida shacbigooda ay u hanteen ayaa arrimahaasi ay nooga caawinaan ayay iyagana iyagoo weliba baarlamaanka carabtana gacan nagu siinaya ayaan tunis isla meel dhignay islamarkaana wufuud iyaga ka socda inay yimaadaan baarlamaankeenna marti ay u noqdaan annagana sidoo kale aan marti u noqonno si aan isu dhaafsanno khibradaha iyaga xaggooda iyo wixii xaggeenna ah islamarkaasna luqadda carabiga lagu qoro dasaatiirteena oo ilaa iyo hadda waxa ku qoran ay yihiin afka soomaaliga iyo kan ingiriiska Ee, maxay tahay marka ee, arrimaha iskaashiga ee, ciidamada iyo qaabka soomaaliya looga caawin karo arrimahaad ka wada hadasheen yaasiin waa mahadsan tahay waa su-aal muhiim ah markii soomaaliya annaga aan soo bandhignay in dadaal weyn dowladdu haatan ay u gashay sidii amniga iyo arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo bulshada sare loogu qaadi lahaa ayaa waxaa laysla wada gartay in soomaaliya hay-adaheeda dastuuriga ah in gacan weyn maaragtay ee la siiyo sidii ee, loo dhisi lahaa kaabayaashii dhaqaalaha ee burburay sidii soomaaliya wadamada maaragtay ee hodanka ah ee carbeed iyo shirkadahooda ay maalgashay ugu samayn lahaayeen sidii dhalinyarada maaragtay shaqa loogu abuuri lahaa waxbarashada iyo caafimaadka sidii soomaaliya looga taageeri lahaa si een, ee, sharci darada ee, waxa ee, qaxootiyada iyo tahriibka iyo waxyaabaha ka dhalan kara nabadgelyo xumada ee dhalinyarada ku sifowday ama ha noqoto waxyaabaha terroriska ah ama waxyaabaha kale ee iyagana burcadbadeedyada iyo kulli kalifaya shaqola'aanta haysata dhalinyarada arrimahaasoo idil iyo hanashada dowladda inay kow ay sabab maaragtay ee, la-aanta ee ka jirta ee, inay tahay amniga ciidamadii qalabka sida ee soomaaliyeed oo aanan si fiican u dhisnayn oo u baahan tababaro u baahan dhinaca dhaqaalaha ee weliba xuquuqdii iyaga laftirkooda ciidan ahaan ee mushaharooyin iyo ee, daryeel ahaan loo baahnaa oo meesha iyadana ay ka maqan tahay arrimahaas oo dhan sidii wax loogu qaban lahaa ayay waxay ahayd waxyaabaha shirka lagu soo qaaday go'aan cadna laga soo saaray sidii looga gargaari lahaa soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka xidhiirka arrimaha dibadda ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya brofesor maxamed cumar dalxa oo magaalada nairobi ugu warramayay yaasiin ciise wardheer halkaad kala socoteenna waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bugga v o a somaly com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ee jabuuti ayaa waxay qabanqaabisay shir lagu gogolxaarayo shirweyne caalami ah oo lagu qaban doono jabuuti lana xiriiro arrimaha isbeddelka cimilada wariyaheenna jabuuti ramadaan muuse ayaa waxa uu arrintaasi ka wareystay doctor cabdiraxmaan daahir oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista nolosha ee dalka jabuuti marka ay daadadka u imanayaan waddankeena xarunta cilmi baarista waxaa jirta meel la yidhaaho system dalekht oo sii ogeysiisa yacni muddo ka hor heeg muddo ka hor aan kusii ogaano roobabka biyaha soo socda ee magaalada soo gaaraya intay baaxadoodu laag tahay iyo viid ah iyo xawliga ay ku socdaan iyo kolba halkay socdaan ki kadib dee maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxda xafiis ku qaabilsan maxdi cabiraad ayaan gudbinaa oo loo loo- loo wargeliyaa si maaragtay iyaguna markaa hawlihii ku saabilsanaa wacyigelinta iyo taxadirka mujtamaca ay ugu sii gudbiyaan marka isku isku xidh caynkaasoo toosa ayaa jirta inay marka shirkan ujeedadiisuna inay kuma saabsanuun wuxuu khaas ku yuu kaga duwan shirarkii kale shir maaha ku khaas un meel gaara se la odhan karayo maxa- roobabka la odhan karayo maaragtay aan maxay de- nabaadguurka la odhan karayo laakiin waa shir ballaaran oo taaban karaya nolosha qeybihii oo dhan hadday noqoto tii xagga ijtimaaciga oo dee markasta tusaale ahaan waxaa og- deegaankeena waxa lagu yaqaana in dagaalo badan ge- ay sameeyeen laakiin dagaalooyinka badan dad baa diraaseeya oo maxaa sababa keena sidee looga bixi karaa xalalkooga kale taana way la socotaa hadday noqoto xagga socialka hadday xagga dhaqaalaha maxaa keena maaragtay dhaqaaluhu in wax jirta ma- jabuuti oo kale ama dhaqaaligan hor bu- aad buu socdaa saa wadankana jaarka etoobiya xoog buu socdaa waxaa ka mid ah tobanka wadan ee geeska afrika maaragtay de- dhaqaaluhu xawligu aad ugu socdo maxaa keenay sababaha keenay in dhaqaalahaas inuu kobco iyo dad baa diraaseeyay waa ka sheekeyn doonaa dad kale ayaa ka sheekeyn doonaa maxay maxaa carqalad ku noqon karaya maxay dhaqaale xumida maxaa ku noqon karaya Eeg, marka waa waa la diyaaras waxa diraasaad badan oo dhinaca ish- maxay dhaqaalaha taabanaya dhinaca maaragtay maxay gaajada taabanaya dhinaca maaragtay nabaadguurka taabanaya dhinaca deegaanka taabanaya dhinaca taabanaya nabadda iyo daga- waxa marka waa shir aad moodayso inuu geesye badan ka taabanaya nolosha oo dhan taas baa keentay inuu shirkii hore ka duwanaaye aad- wa- jaanib yaroo gaara uunu lahaa waa khasiyaasyaadka uu iska wato marka waxay u tahay farxad weyn wasaaradda cilmibaarista sare iyo ma- xarunta cilmibaarista ee jabuuti ee maxada saardag loo yaqaano in shir caynkaas oo kale maanta ay wadankeena ay maxay daadihiyaan inay waxaanan dee aad ugu faraxsan nahay sida quruxda badan leh iminka hawlihiis hawlihiis u socdaan oon ku niyeysan nahayna in insha allahu tacaala dee natiijooyinka iyo maxaday laga gaari laga gaari natiijooyin waaweyn aan ka gaari doono in eh, si khibrad cilmiyan oo maxaday la jaan qaadaysa masiibooyinka iyo dhibaatooyinka ishte- mujtamaca soo faadi saarta loo helo oo kadibna taasi wadankeenu uu yeeshay saldhig inuu shir caynkaas oo kale gacanta ku dhigo iyo marka aad baan anigu u faraxsanay oo ku rajaynayna inuu jeclaa guushiisa wuxuu badiyaa in in isbeddelka cimiladu jabuuti lagu turjumaa in abaarihii ziyaadeen kolka ma- maxaad ka odhan leedahay arrintaas oo kale een, eh, runtii waa wax waaqici oo jira yani waxaan kala simanahayna mxuu ahaa adduunkiisa intiisa kale gaar ahaan wadanooyinka la yidhaaho saaxilka lagu tilmaamo oo aad loogu yaqaano biyayarida iyo kuleyl weyn loogu yaqaano oo taasi ay keento dee dhurkii eh, maxaadeydi khayraadku kasoo bixi lahaa waxa ummaddu ay ku nooleed kasoo bixi lahaa inuu sidiisii hore u- wax ugu soo bixin oo dee marka dambe la yidhaaho processka nabaadguurka ayaa halkaasi ka bilaabma Een, waa wax aan dad badan aan ka simannahay laakiin waxyaalaha aan kaga duwannahay waxa weeyaan eh, s- sida la iskugu diyaariyey inaa masiibooyinka looga hortago ta lagu kala duwan yahay waa taa Ah, dad dad waxaad wadana ma- waxaad meelaha qaarkood adduunka een, masiibadii unay ku habsato iyo dadad waxaa jira dee maaragtay sii diraaseeyey oo sii ogaaday xukuumaddoodii iyo cilmibaaristoodii isga- maxaa- eh, maxaa dee- xukuumadda oo isticmaashay cilmibaaristoodii isku sii diyaariyey waa bal masiibadan intee lagtay iyo maxaan kaga hortagi karin la si dhibaatada looga yaray ummadda meesha muhiimadda u weyn wataa cidina maanta im- eh, isbeddelka cimilada waxba kama qaban karto laakiin isku di- waxa waxa lagu kala duwan yahay waa sidee la isugu diyaariyey inay- oo ummadda looga yaran karaa raadka ku yeelan karta isbeddelka cimiladu maxay laba shay ayaa waxaa la ugu waaweynaa maaragtay ah waa roob yaraanta iyo magaranaysa kuleelka oo sii badanaya iyo roobkii oo yaraaday laakiin marka yar uu da-ana haddana roobab waaweyn daayo intii hore ka badan oo dhibaatooyin intii kasii waaweyn keenaya waxaasi oo wax lagu yaqaano maxaa isbeddelka cimilada oo la odhan karayo waa taa maanta adduunka oo dhan aada looga wada qaylayo Iminka shirkan oo kale aad eh, ku guda jirtaan muxuu isagu arrintaasoo kale ka odhanaya arrintaasoo kale shirkayga wuxuu ka odhanayaa dee horta wuxuu sheegayaa maaragtay eh, inaan laga warbixiyo inay baaxadda ayay leeyihiin raadkay ku leeyihiin muj- mujtamaca gaar ahaan anaga waxaan isku dultaagi doonaa aqoontu maxay u diyaarisay isbeddelada cilmada oo kale inay uga hortagtay ummadda u sahasho inay inay inuu raadku ku yaraado yani maxaa for example biyo la- maxaa sideebaa biyihii maxaday loo ogaan lahaa intay leegyihiin sideebaa biyihii s- wax soo saarkooga loo soo badin karaa sideebaa biyihii tayadoodii looga shaqayn karaa oo xoog loogu diyaarin karaa maxaa maanta een, teknolojiyadu ay noo sii sheegi karaysaa isbeddelka biyo la-aanta ee ku iman doona geeska africa iyo meelaheebaa loogu tegi karayaa biyaha ugu fiican ee ugu wanaagsan ee sida ugu habka ugu dhowee loogana soo saari karaysa yihiin Eeg, waa su-aalooyin badan oo cilmi baaristu aad ay uga sheekeysan doonaan
kaasina wuxuu ahaa doctor cabdiraxmaan daahir oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista ee nolosha ee dalka jabuuti waxa uu waramayey wariyaheenna ramadaan muuse
hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa sheegtay in qaxooti iyo muhaajiriin badan ay yimaadeen griiga kadib markii ay badda mediteraneanka kusoo galeen safarro khatar badan iyagoo kasoo tallaabay dhanka badda turkiga wariyaha v o e da liisa shaleyn ayaa warbixintan nooga soo dirtay jeneefa ibraahim xasan daandurey ayaa inoo soo jeedinaya hay-adda qaramada midoobey ee ugu qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay ka warbixisay korarka muhaajiriinta imaanaysa jasiiradaha yaryar ee griega kuwaasi oo raba inay yurub galaan ka hor inta aanu bilaaban xilliga qaboobaha oo aanay suurtagal ahayn markaasi in laga soo tallaabo badaha afhayeenka hay-adda u n h c r ee qaramada midoobey malisa fleming ayaa waxa ay ka digaysaa tiradan badan ee muhaajiriinta ah in ay ka sii darayso xiisadihii hore uga taagnaa jasiiradahaasi fleming ayaa waxay sheegtay in muhaajiriin ka badan toddoba iyo labaatan kun iyo shan boqol oo jasiiradahaasi jooga ay sugayaan haatan in la diiwaan geliyo ama loo qaado dhulka beriga ah xarumaha dadka lagu qaabilo ayaanan awoodin diiwaangelinta iyo baaritaanka dadkaasi iyadoo howshuna ay isdul fuusho It is of utmost importance here that reception conditions be established.
waxay leedahay muhiimad sare in la wanaajiyo lana dhaqangeliyo qaybaha qaabilaadda taasi la'aanteedna ma suurtogelayso in dibudejiin la sameeyo oo loo sameeyo dadka muhaajiriinta ah ee ay dalalka yurub isku raaceen bishii sebtembar ee lasoo dhaafay flemin ayaa waxa ay sheegtay in xuduudaha balkaniska dib loo furay waxaan intaas ku dartay in u n h c r ay gaarsiinaysay gargaar kasta ay u baahan yihiin oo ay ku jiraan cunto biyo iyo bustayaal qaxooti ku xaniban xuduudaha dalalka serbiya kroatia iyo slovenia People were just soaked to the bone. It was raining.
dadku it was aad ayay u cold, it was qoyeen miserable.
roob ayaa da'ayay This is qabow badanna waa probably u a jiray little curtain raiser.
waxay ahayd xaalad aad u xun tani waa tusaale yar oo hordhac u ah waxa iman kara xilliga qaboobaha ee foodda inagu soo haya oo laga yaabo in weliba qabowga uu sidan ka sii daro fleming waxa ay sheegto oo kale in dadka sida sharci darrada u soo tahriibiya dadka ay u muuqato haatan inuu xirmayo ganacsigooda iyadoo sheegtay in ay u sheegayaan dadka in lacagta ay ku rarayaan uguna tallaabinayaan badda mediteraneanka ay ka dhimayaan iyagoo si xad dhaafan ah dad badan ugu soo raraya doomanka macmalka ah oo soo gelaya safarro khatar badan u n h c r ayaa waxay sheegtay in sagaal iyo toban qof ay ku dhinteen shilal kala duwan oo sagaalkii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay badda turkiga halkaas oo ay dad uga soo tallaabayeen dhinaca gariga warbixintii wariyaha v o eda liisa shlein waxaana inala socodsiinayay ibraahim xasan daandure haatanna aynu ku wadanasanno codkii fannaankii maxamed maxamuud kooshin
inuu qabanka gabadhoo ilwaad qurux ku yeelayo afku duqon madow yahay inuu qabanka gabadhoo ilka dabar ku yaalayo afku duqon madow yahay oon in lahayno ebiyanoo dhammaystiran oon in lahayno ebiyanoo dhammaystiran astaantii soomaalidu idinkood ka muuqdaan laadkaysa waayo socdesow iglansow kumaanara socdesow iglansow kumaanara on in lahayno ebiyanoo dhammaystira on in lahayno ebiyanoo dhammaystiraan astaantii soomaalidu idinkood ka muuqdaan laadkaysa waayo socdisow iglansow kumaanara socdisow londonsow kumaanara soo daraskani ma uun ka minjaxaydhabi soo daraskani ma uun ka minjaxaydhabi durbaa maalilahay soo aqalgalkaygii ooridaydi may noqon ya salaam codkii macanaa ee maxamed maxamuud kooshin waxaan kusoo gebagabaynaha idaacaddeenna iyo subaxnimo intaan mar kale kulmi doono afarta galabnimo oo anigu ah ibraahim xasan daandure iyo xuseen barre aadan oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.